inkastoo magaalada gaalkacyo ay muddo la soo daalaadhacaysay falal amni darro oo qaarkood ay geysanayeen kooxda al-shabaab haddana maalmahan waxaa ka socday dadaallo lagu xaqiijinaya amniga oo si wada jira ay isaga kaashanayeen laamaha amniga galmudug iyo puntland oo gacan ka helaya ciidamada danab iskaashiga laamaha amniga gobolka mudug kasokow waxaa socday howlgallo qorshaysan oo ciidamada danab ay ku bartilmaameedsanayeen kooxa la sheegay inay ka tirsan yihiin al-shabaab kuwa oo gaalkacyo ka geysan jiray dilal iyo qaraxyo wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin fiqi oo shir jaraad ku qabtay gaalkacyo ayaa sheegay in ciidanka ay gacanta ku dhigeen qarax la doonayay in gaarigiisa lagu xidho kaa oo hormuud uu u ahaa nin ka mida dadka deegaanka sida uu sheegay runtii maalmihii la soo dhaafay waxay qaadeen howlgallo guulaystay oo argagixisada dadkan u hanjabi jirtay ee la deganayd lagu qaaday waxaana lagu guulaystay xalay ka hor daraad waxaan qabannay miino kuwa baawuurta lagu dhajiyo oo hadafkeedu ahaa in aniga oo wasiirka amniga galmuduga baawuurka la igu dhajiyo kadibna halkaas maaragtay khasaaro uu ka dhasho miinadaas markaa qabannay waxaan daba galnay dhammaan kooxyihii ka dambeeyey waxaana ku guulaysannay xalay mid ka mid a kooxyihii miinada soo geliyey oo argagixisada halkan wakiil uga ahaa laakiin bulshadu ganacsado caadi ay u taqaanay oo biyaha gegeyn jiray oo la yidhaahdo aweys macalin maxamed xasan in xalay fiidkii lagu qabtay magaalada gaalkacyo koonfurteeda asagoo miino wada gacantiisa ku wada marka uu maaragtay meelna gelin rabay wasiir fiqi ayaa sidoo kale ka warbixiyey nin uu ku sheegay inuu ka mid ahaa kooxda qaraxyada iyo dilalka ka geysata gaalkacyo kaa oo ciidamada ay toogteen ninkaas odagaa markii la xidhay oo interview la weydiiyey wuxuu isna sheegay amiirkii deegaankan qaabilsanaa oo runtii isaguna howlgallo badan oo dad muhiima lagu dilay labadooduba iyo kooxo kale oo ayaga wahliyahay ay halkan ka fuliyeen waxaana ninkaas la dhihi jiray maxamed xasan faarax oo ku magac dheeraa xuseen ninkan dambe oo amiirka ahi wuxuu la diriray ciidamadii amniga wuxuuna isku dayey inuu ka baxsado kadibna rasaas ayay bistoolad ayuu watay bistooladii xabado badan ayaa la isdhaafsaday kadibna halkaas ayuu ayay ciidamada amnigu ayay ku dileen asagoo isku dayey inuu ciidamada amniga qaybo ka tirsan uu meesha ku laayo qabashada iyo dilka xubno la sheegay inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab waa dadaallo lagu doonaya xaqiijinta amniga gobolka ha yeeshee wasiir fiqi ayaa qaybaha bulshada gaalkacyo uga digay waxaan uga digaynaayo kale in kooxahaas argagixisada ah ay maaragtay meelaha ay ku gabadaan yacni inay naxariis ka helaan oo guryo laga kareeyo oo qalabka qarxiska oo ay wadaan loo qariyo waxaanan runtii rabaa inaan mar kale digniin u jeediyo in argagixisada sidaas looga takhallusi karo loo qoqoban karo laakiin dadka reer maaragtay deegaankan degani inay gacan siiyaan hay-adaha amniga oo argagixiyaha ay arkaan iyo al-shabaabka ay arkaanba inay soo wargeliyaan waxaana naga go'an inaan deegaankan ka nadiifinno oo meel ay gabaad dhigtaan laga waayo ilaa midkooda u dambeeya aan ka saari doonno waxaana lagu tegi doonaa runtii goobaha ay joogaan waxaan leeyahay reer galmudug u soo jeesta amnigiinna argagixisaduna waa tabar daran tahay wax lacagaa iyo wax baada iyo tegis cidda ay u yeeraan oy taleefonka ugu yeeraan cid tegi kartaana ma jirto cid ciddii tagtana ciddii lacagsiisa kulligood runtii waxay noqonayaan dad qayb ka ah dembiga ay geysanayaan kooxahaas argagixisadaa bartamihii bishiina dhaaftay ayaa qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay waqooyiga gaalkacyo lagu dilay allaha u naxariistee guddoomiyihii gobolka iyo qaar ka mida ilaaladiisii waxaana qaraxaasi mas-uuliyaddiisa sheegtay kooxda al-shabaab ha yeeshee iskaashiga laamaha amniga ee labada maamul oo gacan ka helaya ciidamada b s f-ta iyo danab oo maraykanku uu taageero ayaa noqonaya kuwa lagula dagaalamaya shabaabka mudug maroogsinka dhigtay ee ka geysta dilalka iyo qaraxyada cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo